waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda dhegaystayaal maantaba wax lagu yaqaan hadday leedahay tan soomaalidu waxay leedahay astaamo u gaara oo tira ahaan saddex lagu soo koobi karo astaanta koowaadi waa ararta oo ah meedisyada qaybta uu gabyaagu taxihiisa ku bilaabo ujeeddooyin dhowra dartood ayuu maansayahanku u arartaa mar waa gabay kufaan is-ammaanid iyo bajinta gabyaaga kale ee xinifta maanso ay ka dhexayso mar kale wuxuu ku tilmaamaa tiiraanyada wahanka iyo walbahaarka uu markaa la tiicayo ee inuu gabyo ku hambooriyey mar kale wuxuu ku soo koobaa maansaweynta uu soo bandhigi doono dunucdeeda dhabta ah mar kalena wuxuu hal abuurku ararta ku muujiyaa aqoonta dheer ee uu u leeyahay qaybaha dhulka soomaalida tolalka kala dega iyo weliba qoomiyadaha kale ee deriska la yahay astaanta labaad ee maansada soomaalidu waa luuqda oo ah habkii uu gabyaagu texdiisa u sheegi jiray marka uu dadweynaha u gudbinayo waxay ahayd had iyo goor wax tirinta maansada ku mataansan oo gabyaagu uu ku qasbanaa markii wax laga weydiiyo inuu tixihiisa dadka ugu sheego luuqdu waa wax jaadad badan gabyaa walibana tii uu doono ayuu adeegsadaa inkastoo ay jiraan hal abuurada qaarkood kuwo ay gaar u leeyihiin lagagana daydo qof cod wacan lihi markuu ku dheeraysto waa muusig qurux badan iyo laxan dhagaha dadka uu gabyaagu ku hanto midhihiisana macaan iyo milgo ku kordhiya haddiise wax ugu wacanba ay luuqdu ku adkaato gabyaagu intuu fahmo darro sheegto ayuu ka cudur daaran jiray dabadeedna hab sheeko ayuu tixihiisa dadka ugu gudbin jiray allaha u naxariistay cabdilaahi suldaan oo tima cadda ku magac dheeraa ayaa ka mid ahaa mar walba hal abuuradii gabaygooda ku luuqayn jiray ayna la ahayd ararta culus iyo luuqdu in maansada wacan ay lama horaan u yihiin waa kii odhan jiray arar culus codkiiyo luuqdu waa cuduudaheediie carab layliyan laab culan haddii la cuskisiin waayo cayo iyo wuxuu kaa noqdaa cawska liishaday astaanta saddexaad ee maansada soomaalidu waa dhextaalka oo ah tix yaroo soo noqnoqota gabayada heesaha iyo maansada kalena xubnahooda gasha dhex socoto iyo dhextaallana waa la odhan jiray mar sida ararta ayuu gabyaagu u adeegsadaayo isaga ayaa isku ammaana gabaygiisa ku faaniya ragga kalena ku guulguula mar kalena maanse tiro badan oo uu tiriyey dhowr arrimood oo kala kaan ahna xambaarsan ayuu ku kala soocaa ujeeddo markuu ebyaba meelise dhextaala ayuu ku xijiyaa markaas buu tan kale ee xigta uga gudba si kastaba ha ahaatee marar badan waxay soomaalidu i weydiisaa haddaan garanayo gabyaagii ugu horreeyey ee dhextaalka soo rogay taasina ma aha iyada oo gaf laga nabdoon yahay su-aal laga jawaabi karo sidaasoo ay tahay haddana soomaalida reer hawdka ah qaarkeed ayaa qabta allaha u naxariistay gabyaagii caanka ahaa ee cali dhuux la odhan jiray inuu ugu horreeyey cid maansada dhextaal u yeesha tanna sida tii hore wax daliila oo la cuskan karo looma hayo waxaase la hubaa cali aadan inuu ka mid ahaa raggii waaweynaa ee gabayada dhaadheer dhextaalka ku kala soodimeeyey silsiladii maanso ee uu wardheer ka bilaabay toddobada gabayna uu ku lahaa ayaa waxaa ku jira laba uu dhextaal u yeelay midi waa kandeelka ah ee silsiladu ay ku bilaabato kaasoo ujeeddooyinkii uu u xambaariyey uu gabyaagu ku kala qoqobay dhextaal saddex jeer uu ku soo celceliyey kaasoo ahaa afartaa sidii darab la riday maysu daba joojay da'dan kaga bilaabiyo miyaan deelkii kaa habowshay ma daleeye deelqaafku waa kaa dilaa gabaye dacwad kalena waa reer xirsiga halan dareensiiyey gabayga labaad ee calidhuux uu dhextaalka u yeelay isla silsiladaasna ka mid ahi waa kii dhacda ahaa ee qamaan burxan uu ugu jawaabi jiray waa gabaygii ka kici jiray dhankan ka hadlay waa kaa qamaan dhaafay nabarkiiya iyo dhextaalkiisii ahaa afartaasu waa dhaabad gabay iyo dhextaalkiiye halal dhagaxyo waaweyn ka culus waa dhugsiin jiraye maansada uun la yskama dhaho iyo waygu soo dhacaya dhuudaheeda la yskuma qaldee dhibic yar baanbaana silsiladaas calidhuux ee soomaalidu ay gubo ula baxday dhextaaladuna ay ku jiraan waxay ku beegan tahay kun iyo sagaal boqol iyo saddex iyo labaatankii ama weysla sidii afar iyo labaatankii ha yeeshee dhowr iyo labaatan sano markaa ka hor ayaa waxaa la hayaa oo diiwaankiisa daabacan ka buuxa gabayo geeraaro iyo masafooyin uu sayid maxamed tiriyey dhextaaladuna ay si aad ah ugu googo'an yihiin tusaale ahaan siinlaydiisii dheerayd ee ujeeddooyinka dhowrka uu ku soo qaaday waatuu ku kala qoqobay dhextaalkii ahaa afartaa intaan saxay miyaan siinka ka higaadshay sumadiisa lama seejiyee surin ma qaadsiiyey meeshaan ku kala sooci jiray sohlin mawmari tusaale labaad waa masafadii dheerayd ee doodalay ku magacownayd waatuu wadaadku ujeeddooyinkii uu kaga hadlay iyadana ku kala soocay dhextaalkii uu shanta jeer soo celceliyey ee ahaa afartaa dubeeye ma daabacay sidaydii ma daleeyey maansada damiin baan aqoonine hadal diirsimaad gala duri waa u odhan jiray tusaale saddexaad iyada oo dhextaallada sayidka aan midna nacaa ku jirin ayaa haddana waxaa iga sii culus mid uu u yeelay gabayadiisa kuwa ugu waaweyn midkood waa gabayga caanka ah ee gudban iyo gaaralagadba loo yaqaan kun iyo sagaal boqol iyo shantiina uu tiriyey waa dhextaalkii ahaa afartaa gaddii aan bartiyo gorooladaydii dheh garbidaan ka soo hoorin jiray godolnaqaygii dheh madfacga u yidhaahdiyo rasaas giliinigtoodii dheh guulaama roob da'ahaya iyo gababaxdiisii dheh onkod guguguclayn iyo hillaac galalacdoodii dheh gufaaciyo gudguda soo curtay iyo garamahoodii dheh guluuluciyo maya laysku daray garangalkoodii dheh gal xadheed haddaad soo gabsaday gal iyo duufaan dheh badgariirtay mawjado gurxamay gacamadii ayl dheh shir la gooday waayeel gebyiri garangartoodii dheh xariir lagu gimaamada hayiyo golofuraasheed dheh xaajada ninkii garan hayiyo gig iyo sheegeed dheh gobo kalena waa aniga iyo gediska sheegayga cali dhuux iyo sayidku isku fil bay ahaayeen sacmadeeqo iyo ubakarax agagaarka buuhoodle ayay laba habeen oo isxiga ku dhasheen waa gugii gobaysane waa kun iyo siddeed boqol iyo shan iyo lixdankii raggii umaamadkii daraawiisheed uu sayidku ku bilaabay ayuu cali dhuux ku jiray hase ahaatee markiiba wuu ka baxsaday maantaa kadibna isaga iyo wadaadku col xiira xiira ah ayay ahaayeen sidaa daraaddeed u malayn maayo intay ka sheekaysteen inay arrinta dhextaalka isaga daydeen sidoo kalena ilama aha labadooda iyo raggii la xilliga ahaa toonihii in astaantaas ay iyagu maansadeenna ku soo kordhiyeen waxayse ila tahay iyaga ka hor in dhextaalku jiri jiray astaamaha maansada soomaalida uu ka mid ahaa hebelkii bilaabayse aynaan garanayn farla-aantii aynu ku raagnay awgeed dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo joogo qayb ahaanna wuxuu jawaab u ahaa dhegayste la yidhaahdo axmed nuur xasan khaliif oo denmark iga soo tabiyey dhambaal uu igu weydiinayo soomaalida gabyaagii u horreeyey ee maansada dhextaalka u yeelay waa inoo toddobaadka dambe iyo barnaamijkan oo kale ah hadduu eebba idmo